warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaan raxiim salaamulaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal qodobadan warkaidan kugu hayna waxaa ka mid ah maada karuwa ah oo sheegtay in isbahaysiga azimiyo uu ixtiraami doono go-aanka ay maxkamadda ka gaari doonto dacwadii ay gudbiyeen booliiska dalka oo sheegay in dhammaan la xirayo waddooyinka gala dhismaha maxkamadda sare iyo axmed madoobe oo ku baaqaya la dagaalanka kooxda al-shabaab ee dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada kulan wacan subax wanaagsan dhegeystayaal ah waa subaxnimo axada taariikhdu waa afarta bisha sagaalaad sanada labada kun labaatan iyo labada intaasi aad maqasheen waa qaar ka mid ah qodobadan warkaidan kugu hayno kuwa iyo kuwo kaleoo faahfaahsanba kusoo dhawaada ku-xigeenka madaxa madax eraahda ku-xigeenka musharaxa madaxweyne isbahaysiga azimiyo lawmoja wan kenya maada karowah ayaa sheegtay inay ixtiraami doonaan go-aan walbo kasoo baxa maxkamadda ugu sareysa wadanka ee supreme court maxkamadda sare ayaa beri go-aana ka gaari doonta dacwad ka dhan ah natiijada kasoo baxday xilka madaxtinimo ay gudbiyeen raila odhinga iyo ku-xigeenkiisa maada karowa mrs karowa ayaa xustay in isbahaysiga azimiyo uu u hogaansami doono xukunka maxkamadda sare iyadoo la eegin ah inuu markaasi ka heli doono iyo in kale waxay markaasi maada karuwa sheegtay in dabcan markay maxkamadda go-aan ka soo saarto dacwadii aan gudbinay dhammaanteen waan ixtiraameynaa xukunka ay soo saarto waxaan rabnaa inaan markaasi ilaalin nabadda si loo gaaro waa in markaasi cadaalada la helo sababtoo ah cadaalad haddii aysan jirin nabadda ma waareysa ayay tiri maada karuwa maxkamadda ugu sarreysa ee kenya ayaa maalinka jirahdee maalinkii jimcaha ee labadii bishan soo gabagabaysay dhegeysiga dacwad ay gudbiyeen dhinacyada ka hor yimid ah natiijadii xilka madaxtinimo iyo kuwa isdifaaciya waxay maxkamaddu markaasi dhageysatay dacwadaha ka dhanka natiijada xilka madaxtinimo ee lasoo gudbiyey iyo sidoo kale jawaabaha ay soo gudbiyeen dhinacyada isdifaaciya oo kale ah guddiga doorashada ee i e b c uu hogaamiyo fula jabokati iyo sidoo kale madaxweynaha la doortay william ruuto beri oo ku beegan shanta bishan ayuu qorshuhu yahay in maxkamadda go-aan ay ka gaarto dacwadda waxaa lagu wadaa in beri la xiro dhammaan wadooyinka gala maxkamadda ugu sarreysa wadanka ee subriim court ee bartamaha magaalada tan nairobi iyadoo dalka uu sugayo in markaasi go-aan ah ay kasoo saarta dacwadii ka dhanka ahayd natiijadii xilka madaxtinimo ee uu gudbiyey ra-iisul wasaarihii hore ee wadanka raila odhinga ogeysiis ku taariikhaysan saddexda bisha sagaalaad ee sanadkan ah ayuu kusimaha abaanduulaha booliiska dalka nuur gaabow ku xusay in tallaabadan ay laga maraan tahay si loo xaqiijiya xasiloonida wadanka iyadoo la sugayo go-aanka maxkamadda sare waxaa sidoo kale dadweynaha laga mamnuucay inay galaan dhismaha maxkamadda sare ee supreme court ee magaalada tan nairobi nuur gaabow oo sidoo kale ah ku-xigeenka taliyaha booliiska ee kenya ayaa shacabka kula taliyey inaysan iskugu imaan banaanka dhismaha maxkamadda sare ama meelaha bulshada ay iskugu timaada islamarkaana go-aanka maxkamadda sare ay soo saari doonto kala socdaan warbaahinada iyagoo guryaha ku sugan wuxuu intaasi ku daray in ciidamada ammaanka ee dalka heegan sare la geliyey si loo xaqiijiyo xasiloonida guud ahaan wadanka waaxda qaran ee adeega booliiska dalka ayaa kenyaanka ka codsatay inaysan ka safri karin deegaanada ay haatan ku sugan yihiin booliiska ayaa dadweynaha u xaqiijiyey inay ilaalin doonaan badqabka iyo hantidooda
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee magaalada baraawe erahde iyo kuwa atmis qeybtooda baraawe ayaa ka shiray sidii loo sii xoojin lahaa howlgallada ka dhanka ah kooxda al-shabaab ee gudaha iyo daafaha magaaladaasi kulanka waxaa shir guddoomiyey taliyaha ururka labaatan iyo shalaad guutada lixaad qeybta lixdanaad ee xoogga dalka gaashaan la sare cabdiraxmaan cilmi jimcaale xarago waxaana markaasi qeyb ka ahaa guddoomiyaha magaalada baraawe liibaan abuukar baafow ku-xigeenkiisa dhinaca siyaasadda iyo amniga ismaaciil cabdulaahi jadane iyo sidoo kale saraakiisha laamaha amniga deegaanka ahamiyadda ugu weyn ee kulankan ayaa lagu sheegay inuu ahaa inaysan kooxda al-shabaab carqaladeynin xasiloonida ka jirta gudaha magaalada baraawe iyagoo saraakiisha ciidanka xoogga iyo kuwa atims bay isku raaceen in howlgalla laga fuliyo goobaha ay kooxda al-shabaab kaga sugan yihiin deegaanada u dhow degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose degmada baraawe ayaa waxay ka mid tahay degmooyinka ugu amniga wanaagsan gobolka shabeellaha hoose ha yeeshee mararka qaar kooxda al-shabaab ah ayaa weeraro saldhigyada ciidamada dowladda iyo kuwa howlgalka ee ee howlgalka midowda afrika ee atmis madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe ayaa sheegay in murugada uu la qaybsanaya ehelada dadkii ay jeclaayeen kuwii markaasi lagu waayey masiibadii ka dhacday gobolka hiiraan ee sh- ee hirshabeelle halkaasi oo kooxda al-shabaab ay ku xasuuqeen dad shacab ah oo ay ku jireen caruur aanan waxba galabsan qoraal uu soo saaray madaxweynaha jubbaland ayaa wuxuu ugu baaqay bulshada gobolka hiiraan inaysan ka niyad jabin dadaaladii ay sida iskooda ah u wadeen ee la xiriiray dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab madaxweynaha ugu sarreeya dha- dalka ayaa dhankiisa cambaareeyey weerarkii araxda ee madaxda ugu sarreysa guud ahaan dalka ayaa cambaareeyey weerarkii dadka shacabka ahaa lagu eh, dilay ee gaadiidkana lagu gubay ee ka dhacay inta u dhexeysa magaalada beledweyne iyo degmada maxaas iyadoo sheegay in dowladda soomaaliya ay si deg deg ah uga jawaabi doonto weerarkaasi dhanka kale qaar ka mid a xildhibaanada laga soo doorto gobolka hiiraan oo kulan yeeshay ayaa sheegay in dhankooda ay ka qaybgeli doonaan dagaalka lagula jiro kooxda al-shabaab iyadoo guud ahaan ummadda soomaaliyeedana ay ugu baaqeen dadaalka arrintaasi lagula jiro inay qayb ka noqdaan
kulamadeen waxaa ka soo baxay in dagaalkaas lasii laba jibaaro waxaa kaloo kulankeena ka soo baxay annagoo la xiriirna madaxda dalka ugu sareysa haddii ahaan lahayd madaxweynaha iyo hadduu ahaan lahayd ra-iisul wasaaraha jamhuuriyaddaba dhammaantana maaragtay in dagaalka wejigiis labaad la dedejiyo dadkaasna gurmud deg deg ah loo fidiyo ee abaabulkaasna maaragtay si xooggan loo galo waxaa rabaa ummadda soomaaliyeed in guud ahaan aan halkan uga faadaysta baaqan ugu diro dhibaatada maanta hiiraan ka taagan dadka reer hiiraan dagaalkaas iyo dhibaatadaas iyo waxa loo gumaadayo ujeeddo kale ma ahan in ay diidan yihiin in la gumaysto ah. Ee, dadkayga reer hiiraan waxaan leeyahay oo gaar ahaan dadka aan matalno ee deegaan doorashadooda deegaan ee maaragtay aan mas-uulka ugu nahay dowladda dhexana walaalayaal waddada noo furan waa dagaalkaas keliya inaan hore ugu sii soconno waddo kaloo noo furan ma lahan guul aanan dad u dhimanno lama gaaro annagoo abaabulayno een garab istaagayno ka garab dagaalami doonno insha allah dadka aan matelno taasna waa matalaadda dhabta ah Een madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud een markuu guuleystay wuxuu iclaamiyey in xildhibaan walbo ama raggaas ayaga ah oo argagixisada ah la- la- lala dagaalamo annagoo taasna ka jawaabayno oo horeyna uga jawaabnay waxaan rabnaa inaan madaxweynaha u- u sheegno inaan annaga fayskii labaad hadda aan bilaabayno howlgalladaas oo annagoo xildhibaano ah aan ka qayb qaadan doono dagaaladaas ka socda gobolka hiiraan ee looga xoreynayo argagixisada kusoo duushay gobolkaas sida aad og tihiin waddada weyn oo isku xirto een magaalada muqdisho iyo gobolka eh, iyo magaalada beledweyne waa la xiray geedaa ka soo baxay waxayna qayb ka tahay een arxandarrada ay nimankaas shabaabka ay ku hayaan ummadda deegaanka hadda wixii oo dhan weyba soo dhaaftaba dagaal cad ayaa noo noo socdo ciddii jilicsan ayaana insha allah ayaa bixi doonto waana mar labaad mar saddexaad waxaan u mahad celinayaa dowladda federaalka soomaaliya oo madaxweynaha ka yahay mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamsa waxaan rabnaa inay shacabka la shaqeeyaan dadka deegaanka waxaan ballan qaadaynaa annaga maadaama aan nahay xildhibaanadii matalaya dadkaas deegaanka inaan imaan doono oon ka barbar dagaalami doono hogaaminna doono ciidamada isaga xoreynaya dadkaas arxanlaawayaasha wakhtigoodii waa dhammaaday waa dhow yahay meel dheer ma jiro insha allahu tacaala maalmaa u dhiman ma badna waxaan rabnaa in si wada jira dhammaan gobolka hiiraan nimankaas laysaga saaro gobolada deriska ah ama maamul goboleedyada deriska ah sida galmudug iyo koonfur galbeed waxaan rabnaa in maamulada laftigooda ay ka shaqeeyaan deegaamadooda aysan u ogolaanin in nimankan argagixisada ah ay si xor ah ugu dhaqdhaqaaqaan gobolada kale ay mid walba midka kale ka taageeraan walaalayaalow si wada jira ayaa looga adkaan karaa maanta gobol keliya hadduu la dagaalamo nimankan opportunity haystaan waa in wadooyinka ay maraan laga xiro waa in accesska ay leeyihiin iyo siday dadku u dhex maraan meel walba laga gooyo waa in laba meel isku sheegta la waayo nimankan wakhtigooda waa yaryahay waxaan rabnaa inaan dhammaystirno insha allahu tacaala maalmaha soo socdana gobolka hiiraan waa laga dhammaystiri doonaa maxamed axmed khaliif ayaana ku wareejinaya mikrofoonka si uu usoo koobo caalamka wasiir ka tirsan xukuumadda dalka bakistan ayaa sheegay in daadadka ba'an ee ka dhashay roobabka mihigaanka ee waddankaasi ka da'ay ay yihiin musiibadii ugu xumeyd- ugu xumeydaan iraahda ee isbeddelka cimilada uu sababay wasiirka oo lagu magacaabo axsan iqbaal ayaa sheegay in soddon waa soddon iyo saddex milyan oo qof ay daadadku saameeyeen in ka badan hal milyan ay gurya- guryahooda ay waxyeelo soo gaartay ugu yaraan laba boqol oo kun iyo toban iyo konton qof ayaa ku dhintay gudaha dalka bakistan wasiir iqbaal ayaa sheegay in bakistan aysan haysan dhaqaale ay wax uga qabato dhibaatada saraakiisha mid ka mid ah meelaha ugu daran ee dhibaatadu ka dhacday ee degmada koonfurta ee daadadku saameeyeen ayaa sheegay in rubac milyan oo qof ee hadda halis ugu jiraan heerka biyaha oo sare u kacaya hay-adaha gargaarka ayaa ka digaya cudurro ka dhasha deegaanada daadadku halakeeyeen sidoo kale dadka ku barakacay fatahaadaha ays- ayaana haysanin hooyay cunto ku filan dhankaasi iyo maraykanka madaxweynihii hore ee waddankaasi donald trump ayaa madaxweynaha dalkaasi haatan ka taliya joe biden ku eedeeyey inuu f b i da ama waaxda sirdoonka dalka maraykanka f b i da u adeegsanayo siyaasiyiinta ay iska soo horjeedaan wuxuu u dhaliilay in awood aan loo baahnayn uu adeegsanayo madaxweyne donald trump islamarkaana uu xafiiskiisa si sharci darra ah uga tagrifalayo qodobkaas wixii kasoo kordha dib ayaad kala socon doontaan